shalay sharduu dhahe labaiyo toban saac labadiyo toban saac masle lix saac rasiigu yaqaano isagoo dhahe ayaa xalay xilligaas haddaan ku tilmaama ayaa dagaal oo weer ah oo soo oo diyaarado iyo ciidan lagu isu jiro ayaa weerar oo nimankan arxalaawayaasha oo degmada iyaga haysta ilan oo shabaab ayaa weerarkaasi lagu soo qaaday wax badan oo dhibaatan waa la gaarsiiyey weerarka yaa fuliyey wallaahi horta waa annaga kadalib ahaan dhinac wariba warta waan soo dhaweynaynaa qof kasta oo nimankan oo shacabka soomaaliyeed ku siiday inay noolaadaan dhinac walbana ay noolaadaan qof kastoo gacan naga siiye waan soo dhaweynaynaa niman caddaan aan fuliyey nin kastoo haddaan sheegay dawladdaas aan hadda ku dhigi karin lakin niman caddaan aan fuliyey hawshaas dadka deegaanka waxay noo sheegeen laba diyaaradood oo helikabtar ah mid ka mid ah inay magaalada ku degatay kadibna dagaal uu dhex maray ciidankii ajaanibta ahaa iyo al-shabaab halkaasna uu khasaare ka dhashay
waa saa laakiin cadarka sida hadda udhigaayaan maa dadka waa waa sakdhehe waa la wada jiifay laakiin diyaaro ay degatay maaha laakiin ciidamo oo tuula buurgaas la yidhaahdo oo galbeedka awdheeg lahaa todoba kilomitr u jirta iyo iyo awdheegna iyo tuuladaasi meel udhexaysa ayaa ciidamada lagu soo daadiyey labadaas diyaaradood oo kumaantig u kaa iyo mid kale oo oo sii waardiinaysay ayaa ayaa ka qayb qaadanaya marka ciidankan iyagoo lugeyna ay soo galeen waana ciidan oo ogaan magaalada meel ku dirsan markii horeba lagu soo dejiyey waayo waayahay wararkaanu helayno waxay kaloo sheegayaan in nin sarkaal ah oo shabaab ka tirsan ciidankaas ay magaalada kala soo baxeen taas maxaad war ka haysaa
haddaan runta kuu sheega nin horta aan ii sheeg mu ahay dhimashadaas qaar oo hataa iska dhaaf dad noole qaar hataa meydkooda ay qaateen waa jiraan laakiin sidoo mar kale inaan been sheegin ma rabo sida ayagaba bartilmaameedku ahaa saddex barood oo ayaga ay kala isticmaalaan ay ahayn saddex barood oo magaaladu ayaa mid ka tirsan saddex ka mid ah afar waay macanaa afar barood saddex ka tirsan saddex ka mid ah magaalada afkeeda oo kale waaye oo ciidamada ay ay u joogaan mid ka mid ahna magaalada dhexdeeda waaye oo saraakiishooda sarsare oo habeenkii kusoo hoydaan iyo waxsaabka kale ahaayeen marka afartas goobood oo bartilmaamka ay dagaalku waa ka dhacay dabcan aniga hadda ma xaqiijin karo hebel iyo hebel aa la watay laakiin waa hubaana dhowr saraakiil oo meesha laga watay ay ku dhintaan surgal wa marka ciidankan ajaanibta ah xaggee ka baxeen markii hore oo howlgalkan qorshaysan ay ka qaadeen wallaahi isheeg ma ay meelo badanaa la qiyaasaa laakiin qiyaasta staab iyo dawladdii ay ahaayeen waxaan rajeynaa saacadaha soo socda inaan warbishiicaan ka bixin doonaan ogaan doonaan rajeynaa waayah guddoomiyaha degmada awdheeglaa tahay degmadaadii oo gacanta shabaab ku jirta ayaa howlgalkan laga fuliyey ma og tahay khasaaraha rasmiga ama tirada rasmiga ay shabaabka waxyeelada ka soo gaartay sida hadda ogta dhabta aan ku hayo waxaa waay koob iyo toban oo dhimasho ah horta magaalada afkeeda yaaleen saaka laba saa ilaa saddex saa sida sida saddex iyo afar oo kale beeraha dhexdooda oo kale waa laii sheegay qaar badan oo kale duurkii inay saas oo kale ku dhaaba dhaaba ku dhacdaan isku dhinteen suuradgal intaan hayo waa intaas hortaanigaas degmada awdheegle guddoomiyaheedii aad tahay howlgalkaasi xalay marka uu dhacay maxaad kala socotay adiga sida aad ka warqadidba ii sheeg muxuu ahay dagaalada noocan oo kale maalin dhigeed ayaa ugu dambeysay oo hiiraan oo kale buulburk oo kale meel tuuro oo qiyaas yar ay u jirtay meel ay ciidamo ay tababar iyo wax ku siineen isu xiraan ay ay saan oo kale ay wax kaga dhaceen dawladda soomaaliyeedna way qirisay in hore loo soo wargeliyey sidaas oo kale tanna wargelin dawladdana waa la siiyey waana ka warqadnay